isagoo ku sugan cirifka waqooyi ee dalka ayuu weheshanayay halganka ka socda dhulkiisa soomaaliyeed warbaahinta islaamiga ayuuna la noolaa oo uu ka helayey akhbaarta walaalihiisa iyo wadciga ay ku sugan yihiin markuu helo qabar weyn iyo bishaaro mug leh ayuuna cabburka iska saari jiray isagoo hawada soo marinaya suugaan sarbeeban si uu u marin habaabiyo cadowgiisa maantase waxa uu taagan yahay mashhad ka duwan marxaladda aan ka soo sheekaynay wuxuuna cagta soo dhigay wilaayaadka islaamiga ah
nin dhulkiisii jooga ninaan cidna marti ugu ahayn nin baa laga sheegay nin aqalkiisa hor fadhiyo lama yidhaa goormaad geli marka aqalkaygii ayaan hor fadhiyaa taasi waa taa
waa abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid oo ah abwaan soomaaliyeed oo laga yaqaano dalka iyo dibadda gabayadiisa ku saabsan gumaysinacaybka iyo gobonnimada marnaba ma ahayn kuwa dahasoon balse waxa duugnaa ee uu daaha ka fayday ayaa ahaa garabka iyo gacaltooyada uu u qabay walaalihiisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu abwaanku ku sheegay in tan iyo yaraantiisiiba ay ku beerneyd ruuxda gumaysinacaybka iyo jihaad taasna laga garan karo gabayadii uu muddada dheer tirinayey saxafiga rugcadaaga ah ee cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa abwaan ka weydiiyey sababka ku xambaaray inuu ka soo haajiro magaaladii uu deganaa jihaad baanu imi cibaadada halkan ka socotaa iminka tusaalahaan adigoo salaaddii aan tukan iyad muslimiin salaadda dhigtay baad heshay dunida meeshay doonana kaga noolaadaan kii ku xidhuunbaa tee jamacaa la xidha cibaadada halkan ka socotay ayaan la xidhay sababtaasaananu imi timac addaa odhan jiray anigoo sabiyo oo walba maxay siigaduun isku asoo sitaleeb iyo qaanso iyo saacan maanta aan joogo gabaygu way gu sugnaaba ilaa yaridaydii fikirkani waxa weeyaan cibaadada jihaadku de waa cibaado laynagu leeyayo waan jeclaa waa run gabayadaydii soo labaatan sannadood ku hiranoo jihaad kaga hadlaya madarag iyo wixii la halmaala dee nin yar baan ahaa halkaasuun ka tusaale qaado ilamaad haysaa maamulada soomaaliya ka jira ee dimuqraadiga ahi waxay yidhaahdaan qofkii jihaad soo hadal qaada ama waa jihaadaa yidhaahda qofka waa la marnaabaabi maxaad ka leedahay adigu
dee nin baa la yidhi hebel baa kucaayayey dee wuxuu yidhi awalba col baannu ahayn iyagaa sheegtay inay dimuqraadiyin yihiin dee annaguna islaamiyiin baannu nahay labadaasina dee laba kulmaya ma aha waa laba deradu dhex maranayso ay isugu jirto de waa sidaa marka waxaad leedaha colaad baa ka dhexayso war wanaagsan walba ka sugmayn dee waa sidaa nimankani waxa weeye nimankii nebi maxamed yidhi wa innahu la majnuun wuu waalanyi waa nimankii nebi maxamed ka fakan waayey maanaa ammaan ka sugaya ammaan haddaan ka doono laakiin kuwaasu gaalada caadiga hay ahaayeen wixii nabi maxamed alayh salaatu wasalaam uu ka faka waayey haa dee kuwaniba wixii abujahal wax ku xukumayay wax ku xukumaya sidii abujahal u dhaqmayey ayay u dhaqmayaan wax u dhexeeyaana dee ma jiraan hadba waad og tahay dee maamul diintii nebi maxamed ka shaqaynaysaa dee ma jiro diintii nebi maxamed loo soo dhibay ee furqaane maamulladaa aad carab dhowday mid ay ka shaqaynaysa miyaad garanaysaa maxay ku diideen dee imaanla'aan bay ku diideen haddii ninka meel tii kululayd loo wado ilaahoo cayntiya dee mooyaane haddii ciddii dahanunu qoranya innaguu diidi maynee laakiin dee iyagaa diiday iyagaa diiday imaan la'aan yaan shaxumaa u diiday wuxuu abwaanku sheegay in xaqnimada halganka maanta ka socda soomaaliya uu yahay mid aan cidna daah ka saarnayn balse uu iska indhatirayo mid dan gaara leh wuxuu sheegay in doodda ku saabsan jihaadka soomaaliya uu yahay mid bilowgeedii la isku waafaqsan yahay haddii bilowga la isku waafaqana aanu dhammaadkeedu macno lahayn soomaalidu waxay tidhaahdaa midho aanaad cunayn kuma qabtaan taa lidkeedana dee haddaad cuntay way ku qabanayaan soo maaha waa la garnaqsanayaayoo marka la garnaqsado dee ama anaa gar darraan ama iyagaa gar darraan haddaan weliba garta ku soo dhowaadoon sii yaro taabto cilmiga mantiqa la yidhaahdo ama maangalka marka laga hadlaya waxaa la yidhaha ninku hadduu shay bilowgiisa kula qiray kula qiro oo u dhammaadkiisa kula diida nin dhan maahoo doodda layskagama lumiyo oo lalama doodoba haa lalama doodo ama qoftii maskaxdiisu ay baddee bad qabta maaha iminka haddaan idhaahdo inta iga soo horjeedda amase jihaadka dee dunida ka dhisaalan ee islaamiga duraysa haddaan idhaa war muslimiinta ma lagu soo duulay haabay odhanayaan diintoodii ma lagu tuntay haa khayraadkoodii ma la qaatay haa iyaga dad ahaan iyo sharafkoodii ma lagu gafay haa markuu sidaa ay la qira waxaynu odhanaynaa ma iska celinnaa markaasuu muran keenaya deedna waxaan markaba anna liiska waxaan ku daraa dadka caqligoodu yahay waqi'in shan iyo labaatan garaam waa dadka dadka caqliga yar baan markaba liiskooda ku daraa waad fahantay si fiican waa sidaa halkaase ilbiriqsi bay dooddu kaga jabaysa wuxuu ka hadlay maamulka gaala raaca ee somalilan kuwaasoo uu sheegay inay yihiin wakiilada gaalada ee gobollada waqooyi wuxuu arrintaa ku cileeyey in loo xiray gabay uu ku weeraray dowladda faransiiska ee aflagaadaysay suubanaha sala allahu calayhi wasallam kolkaasoo uu qareennadii maxkamadda weydiiyey cidda wakiilka ka ah dowladda faransiiska ee soo dacwaysatay intaa dee ay silsiladda igu jiidayeen iyo katiinadda dee dasaatiirta baadilkay wax ku xukumayaan iyo qurunka ka buuxa waxa weeyaan dee dheg muggeed ayaan ka qaadanayey il muggeed baan ku eegayey askarahoodu siday u dhaqmayaan ayaan eegayey waxay soo maray sidaan kuu sheegay qaarkood uu yidhi dadka qur-aankaad la saaxiibtay waxaan in- indhahayga saaray oon hebel hebel u garanayaa ninka gaashaanta iyo dhowrka xidigood sitay ee nimanka wadaaddadaa ku yidhi ilaaha caabudi jirteen halkan kama taliyo waxaa ka mid ahaa ninka yidhi isna ka mid ahaa askarahooda nebi maxamed haddiina loo keena waan silsiladaynlay waxaa ka mid ahaa jeelka hargeysa gudihiisa ninka jananka intuu kitaabka qur'aankaa sidaa u qabtay sidaa u muguujiyey maxaabiista hortooda ee yidhi kanaaba nawaalay oo dhul ku tuuray dhulku ku tuuray saddex boqol oo maxbuus baa taagnaa waayahay faransiiska maxaad ugu gabayday markuu yidhaahdeen maamulka somalilan maxaase ku jawaab gar bay ahayd baan ku idhi inaan u gabyaa nebi maxamed bay aflagaadeeyeen kitaabka qur-aankaana qaba gabay baad sheegaysaa in la laayo deedna maxay ku yidhahdeen dee markay hadalkii joojin waayeen baan idhi gaalada yaa qareenu ah waaya dee cidna bay yidhaahdeen dee haddaa maxay isu keen keenay baan ku idhi nafar shaataba lamaan hadale haye maxay yidhaahdeen marka dee halkaasay imaanla-aantoodii ku gudhay inaga kaxeeyo xidha bay yidhaahdeen ila iyaga wax kama go'aane raggii soo dirsaday baa yidhi halkaan noogu xidhaya abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid ayaa mar uu ka hadlayey farqiga u dhexeeya wilaayaadka islaamiga ah iyo gobolladii waqooyi ee uu ka yimid wuxuu sheegay inuu jiro farqi weyn oo u dhexeeya labada deegaan haddii ay tahay dhaqan iyo diin ahaan intaba dee nololiyo geeri bay isu yihiin maxaa nololii geeri isu ah waxaa nololiyo geeri isu ah meesha kitaabku ka shaqaynaya meeshaanu ka shaqaynayn meesha kitaabku ka shaqaynayo wanaag oo dhan baa yaalla meeshaanu ka shaqaynayna xumaan oo dhan baa taalla halkan waxaad ku faraxda mooye wax dhegidiidaya ku arki mayse maxaa ka mid a waxyaabaad ku farxdad ku aragta waxaa ka mid a ilaahay diintiisi baa loo jihaadayaa oo waxaa laga yaabaa afar iyo labaatanka saacado rag dab iyo saanadle oo diinta awgeed u taagan oo u tuutaysan inay indhahaagu qabtaan waxaa ka mid a dee kitaabkii oo maxakamadii ka shaqaynaya oo isagii lagu kala baxayo waxaa ka mid a xijaabka oo ay dumarkii ka siman yihiin oo ishaadaasi haweenay qaawan oo bilaa sharabaada aanay qabanayn waad fahantay sow maa waaya adduunye ahaan iyagoo u nastay oo wixii ay haysteen adduunkooda tabcaday oo beerahooda fashay oo adduunye ahaanna looga hadhay waxbaa isugu qoofalan rabbi haw siyaadiyo alla kama kala tuuree waxbaa isugu qoofalan waxaan leeyahay cidday maqlaysana halkanaa lagu nimcaystee soo raaca marka een, adiga taladaadu waxa weeye in soomaaliya oo idil eh, sidaan laga dhigo oo ku dhaqanka shareecada islaamka la gaarsiiyo nacam war kale ma lihi taasaan leeyahay oon ku celcelinayaa oon la taagnay meeshaya intaan qurbaxayo wuxuu abwaanku waraysigan ku soo gudbiyey gabay cusub oo uu ka tiriyey go'aankii maamulka somalilan uu labaatan kilomitir oo ka mid ah badda soomaaliya ugu hibeeyey xabashida etoobiya baaq muhiim ah ayuuna u jeediyey qabaa'ilka ku aadan dhufayska koowaad ee laga difaacayo badda uu bixiyey muuse biixi saddexda reeree halkaa ugu xiga waa isaaq iyo samaroon iyo ciise waxaan leeyahay inantiinna guurkeedu wuxuu ku xidhan yahay waxaa baddaa ka yeeshaan inta rag isku soo gaadhayo gabayna wuu jiraa aan ninkaa kula hadlay haddii aan murtidu waahibee lagu mihibsiinin sida badaha mool kale haddaan lagugu maanshaynin midhkaad tidhaahdaba haddaan lala muraaqoonin meeshii la joogaba haddaan lagaga maahmaahin inaad hadal maqaafa ashubtaa waa macno la'aane haddaad meesi wada godiriya mudhaya doonayso magaan dacawa waa laga hiraa sidigta maan deeqe inaan geelu may dhaamin baa looga maarsadaye in mas-uulka diin lagu xushaa taa kasi mudane adigoon macnaa gololada meel kale u leexin murtida inaad fahanta waa lagama maarmaane kuwa madaxda lagu sheegayaa maanta waa halise midi daabka cadow haysto oo miridhay weeyaane murtadan wuxuu gaalku rabo maya ka keenaynin oo melyan jeerka sii liitabaa ma ooda lahayaae haddii muuqa oo keliya iyo midabka loo raaco maarta waxay noqon lahayd dahabka maadhkaaye inkastoo hugii madaxda iyo shaalka lagu miiso oo maqadin baatiya ammaan lagu mashaysiiyo madallooti taladiisu way wada maroortaaye waxaan madaxu keenaynin baa laga malaystaaye odaygii madhnaa wuxuuna yidhi waan mashiiqsadaye nimankaan manaayaa lahayn meesha iyo aadan marsaan xabashi ugu deeqay buu madar la taagnaaye inuu aqal nin kala moosay iyo dirasho mooyaane magacii ba'wa waxaan ninnimu meel ka soo gelin mahmaa halkaa daaran baan idin mihibsiine macna maleexini yaa ninkii siday ka maarmaaye afkuu muuse koru taagayiya malihi benowye abay baa u maamulay sidii marantidiisii waxba yaanan maytoo riyaynaan macno lahayne miladiya dhulkaagiyo ninkii maxasta ku dhaafaa inaad ugu mareegaysa waa lagama maarmaane nin midiidinaa yeeli kara meherada qaare manfac looma xeebtiyo dhadhamo aan milgalahayne basaas baa miliilica waxay midha daba taale wixii magaca kaa dilaya waa laga masturtaaye ninkii hadalku marayow sidaa muuse ha u dhimanin waraysigan oo la dhegaysan karo muddo soddon daqiiqo ah ayaa caawa lagu baahiyey baraha internetka iyo mareegaha islaamiga ah waxaase waraysigan ka horeeyey sawiro shalay lagu baahiyey baraha bulshada oo muujinayey abwaanka oo isagoo ku labisan darayska dagaalka dusha ka saaran gaari gaashaaman oo laga gubay nasaarada etoobiya ee uu in muddaah ku taamayey in uu la jihaado abwaan gamaadiid wuxuu ku biirayaa qulqulka dhallinyaro aqoon-yahan culimo iyo waxgarad jihaadoon ah oo si aan horay loo arag u soo haleelay jihaadka bariga afrika si ay uga qayb qaataan halganka foodda la sii gelaya rubac qarni oo cabay dhiigga kumanaan ka mida shuhadadiisii ugu qayrka badnaa iskana soo tufay sunta kuwo kale oo isku tahlay inay turantureeyaan